Maamulka la magac-baxay Koonfur Galbeed ayaa cabsi xooggan ka muujiyay weerarada ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku beegsanayaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay magaalada Baydhabo kusii xoogaysanayeen weerarada ay halkaasi ka geysanayaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa taasi waxa ay cabsi xooggan ku abuurtay maamulka la magac-baxay Koonfur Galbeed. Maamulkan ayaa ciidamo badan geeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada xabshida Itoobiya iyo xarumaha kale ee muhiimka ah iyo duleedyada magaaladaas. Isxaaq Cali Isxaaq oo ah taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah ee maamulka la magac-baxay Koonfur Galbeed ayaa tilmaamay in ay kordheen weerarada ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka fulinayaan gudaha magaalada Baydhabo, isagoo si gaar ah usoo hadal qaaday xaafadda Makuuda oo ay marar badan ka dhaceen weeraro kala duwan. Waxa uu intaa ku daray in askarta dowladda federaalka ay ku guuldareysteen in ay ka hortagaan weerarada madaafiicda ah ee lagu garaacayo garoonka ay ku sugan yihiin ciidamada xabshida Itoobiya.
xaaladii imka damboytay oo makuudaaytay roogna se ciidamada shaqada qarankii oo haayaan meel la raayo dowladdii oo haayaan si unanku quurgaadno meel la raayoyso shaqadii oo haysadaan gama jirtay hoobiyaha eelboorka meel la raayoyso walaa iyo eelboorka ininka arag qaladayaan hanqatire galeen meeloon hata surugno wejigaana toos iyo meel ah oo hataba niinmuuqat yaaka gama jiran meelaanna owla way degnaatay ciidamada sna inay hoobiyahaas ka horseedanka guuldaraysadeen maamulka koonfur galbeed ayaa hadda ku calaancalaya in ciidamadooda ay ka hortagi karin weerarada iyo duqeymaha ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ku beegsanayaan xarumaha ugu muhiimka ah ee maamulkaasi koonfur galbeed ciidamada itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo ayaa wax garab istaag ah u muujinin maamulka koonfur galbeed taas beddelkeeda la ilaaliyo ciidamada itoobiya iyagoo aan waxgarab ah siinin si kastay ahaataba waxaa maalmihii u dambeeyey sii kordhiyey weerarada iyo duqeymaha ay geysanayaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo badan oo ay ku beegsadeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya